munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimaa udiin salaadiin iyo mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib xafladan ayaa haweenka waxay ku wareejiyeen sahay kala duwan kuwaas oo loogu talagalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furmaha hore ee dagaalka kuwaas oo ay la loolamayaan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka muxaafadada jilib ay isugu keeneen daabigooda iyo caadadooduna ay tahay inay macnaha ay keenaan alaabtan intaan fara leeg waa xamladii nusaybata bintilkacab almaasaniya oo ay ku dacminayeen dadka mujaahidiintaah ee suquurta dhiiggooda ku bixinaya daahirka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay man da aladii yuqridu allaha qardan xasana waxbay xoolaha aad bixiseen oo aan meeshanba lagu soo koobi karin ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda ha u saaro walaalayaan hablaha muslimaadka ee muxaafadada jirib maalkiinu maal lagu hodmay weeyaan maalkiinu maal lagu liibaanay weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaana way ka ajar siinayaan ha joojinina oo macnaha gadaal ha u laabanina sidoo kale munaasabadu waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dumarkii ay hadiyadaha ku wareejiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab alaabtii aan soo diyaarinay oon u soo diyaarinay mujaahidiinta wiilasheenna inaan ku garab istaagno alaabtaas waxaa ka mid ah caagaga oo kun iyo toddobaatan caaga timirta oo boqol kartoona buskudka oo boqol iyo afartan kartoon ah waxaa kale oon gabdhuhu keeneen allaha darajeeye boqol iyo toddobaatan go waxaa kalooy keeneen kaba boqol iyo labaatan jooga waxaa kalooy keeneen gabdhaha catarada shaambooyinka saliidaha saliidta qoryaha lagu sifeeyo
ilaahay ayaa mahad u sugnaatay isugu kaya keenay xalfadan aadka oo qaayaha badanoo qaymaha badan leh gabdhuhu ay muddooyinka inay ku diyaarinayeen saadkii mujaahidiinta oo kala nooca sida walaalo oga soo hadleen ilaahay waa ku mahadsan ilaahaygi noo fududeeyey diyaarintaas la diyaariyey waa ku mahadsanya allaha raxmaanka annagana waxaana laga rabaa marka inaanan jiif iyo joog waa maraan ducaynayna iyo maraan ilmaha aanu tababarno gabdhaha aysan weli dadaalkaas aad u gaarin walaalayaalow ku soo biira gabdhaha walaalihiin ahoo kolonyadaa hadda diyaariyey waxaa markooda loo yeeray salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo si diiran u bogaadiyey dumarkii hadiyadaha bixiyey gabdhaha walaalaheenna ah ee muslimaadka degmada jilib aad baad u mahadsantihiin qulubtannada ayaad shaafiseen farxaddeenna waa lama soo koobi karo haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee jubbada dhexe ee aad baan u soo dhowaynaynaa waadna mahadsan tihiin gabdhaha kale macnaa walaalihiina ana ee khayrkan ka dahsoonna insha allah gaadhsiiya khayr badanaa idin rajaynaya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey kaalinta haweenka muslimaadka ah ee ku nool wilaayada ee garab istaagay mujaahidiinta sadaqaadka noocan oo kale ah degmada hadda maanta aan joogna jilib waad dareemaysaan xoolaha faraha badan ee meesha yaallo caagadaha dahaaran ee gabdhaha walaalahu ay hagaajiyeen waa caagada ka badan kun xabo ka badan weeye carabkiina way ka dagaalamayaan oo ducadii iyo baryada rabiya habeeni maal la garab taagan yihiin maalkan jihaadka lagu bixinayo saaad ogtihiin fii sabiililah lagu bixinayo sidoo kale insha allahu tacaala aan raba inaan u mahad celiyo gabdhaha walaalaheena muslimaadka reer bu-aale oo iyaguna saasoo kaleeta dadaal fara badan bixiyey markiskii cusbaa ee khadiija binti quweylid kusoo bandhigay hanti fara badan oo noocan oo kale kuwaan oo kale lamid ayay kusoo bandhigeen oo buskud iyo caagade iyo timir iyo dharba lahaa ilaahi subxaana watacaala gabdhaha walaalaheena reer bu-aalen allah ka aqbalo sadaqa aada u qiimo badan oo aada u weyn ayay iyaguna baxsadeen waxaa kasii horeeyey walaalaha iyaguna mataqaanaye gabdhaha staalkala joogo iyaguna saasoo kale waxaa iyaguna saasoo kale mar walba la garab taagnaa gabdhaha walaalahaadka muslimaadka iyaguna jooga degmada saakow dhammaanba waxaan leeyahy ilaahi subxaana watacaala idinka aqbala miisaankiina xasanaadkan allah idinkugu daro wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dumarka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar weliba ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiya hadiyado kala duwan kuwaas oo waxgaradka iyo hogaankaba ay bogaadiyeen